فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa habeennimo axad ay soo galayso taariikhda hijiriyadana ay ku beegan tahay labaatan iyo shanta bisha muxaram sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiriyada hadduu alla qadaro qodobada caawa barnaamijka dhuuxa waraysiyada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
saanad milatarioo dhammaystiran buu wadaa naw gudihiisa maanu gelin laakiin oogadiisa kan waa dabdamis markabkii hubka waday oo ay qabteen maamulka puntland oo la geeyey xeebta magaalada boosaaso ee gobolka bari maxaa ka jira in koox xasan shiikh u dhow ay leeyihiin hubkan wallaahi warar badan baa la isla dhex marayaa hubka niman ganacsato oo madaxweynaha saaxiibadii oo ku dhow baalahaabaa la leeyahay waxaan idiin soo gudbin doonaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka oo farta ku fiiqaya arrimo qodobadaasi la xidhiidha dowladda federaalka oo ka carootay kadib markii wax laga weydiiyey markabkii hubka siday ee lagu qabtay xeebaha gobolka bari maxay yihiin xogaha hordhaca ah ee laga helayo hubka saaran markabkan iyo sidoo kale cidda leh siyaasi aynu qodobkaasi ka waraysanay ayaan barnaamijka caawa idinkuugu soo gudbi doonaa barnaamijka dhuuxa waraysyada sidoo kale qodobada caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xildhibaan caananuug oo curiyaan ku tilmaamay baarlamaankooda sidoo kalena ka hadlay dadka sida qasabka ah dowladda federaalka ugu diiwaan geliso weerar afka ah uu ku qaaday madaxda ugu sarraysa ee dowladda federaalk ayaana caawa idiin soo gudbi doonaa in ka badan labaatan ruux oo ameerikaan ah oo ku dhaawacmay weerar gaari jiirsiin ah oo ka dhacay waddankaasi barnaamijka ayaad caawa ku maqli doontaan wariye ka tirsan warbaahinta islaamiga alfurqaan oo booqasho shaqo u tagay degmada kurtunwaarre ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose qodobadaasi waxaa caawa inoo raaci doonaa xubintii taxanihii halyeeyadii beder iyo wararkii ugu dambeeyey ee caalamka
هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة
waa hagaag dhegaystayaal taariikhda miilaadiyada waxay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha toddobaad ee labada kun shan iyo labaatanka waxaa maantay gelinkii dambe dekada magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari la geeyey markabkii ay maamulka puntland dhowaan ka qabteen xeebaha gobolkaasi bari markabka ah oo magaciisu yahay sea wold ayaa waxaa saaran hub iyo sidoo kale gaadiid gaashaaman oo nuuca milatariga ah waxaana hubka saaran gaadiidkaasi iyo gawaaridaba ku xardhan calanka dowladda turkida xubno ka tirsan madaxda maamulka puntland ayaa waxa ay gelinkii dambe maantay gaareen xeebta magaalada boosaaso gaar ahaan bartii lagu soo xiray markabka kuwaasi oo la filayo in saacadaha soo socda ay warbaahinta kula hadli doonaan goobtaas iyagoona sheegi doona markabkan iyo sidoo kale halkii loo waday aynu ugu horeyn dhagaysano codka mid ka mid ah dadkii muuqaalada ka soo duubay markabka gudihiisa isagoona mid mid u duubaya gawaarida dul saaran markabka
waa kuwa kan kuwaan bahalahaani waa jiibab cusub oo casri ah taa calankaas calanka turkiga ku sawran bishii waa aragtaa nin tan waa waa ka taarikadeedii waa jiib laba boqol konton weeye taarikadeeda waad aragtaan horey baan usii tegayaa kuwa ka waaweynoo kuwaan kasii casrisan baa saaran kan waa jiib gaarigan waa jiib waad aragtaan bismi illaahi raxmaan raxiim video weli waa wadaa afafkoodii hore wey kuwaan kuwan waa afafkoodii hore saanad milatarioo dhammaystiran buu wadaa naw gudihiisa maanu gelin laakiin oogadiisa kan waa dabdamis cusub weeye markabka lacalla haddii dabka kaco kan waa gaarigan gaari weyn weeye laba noociisa calankaasa ku sawiran waad aragtaan nin waad aragtaan waa bahal dhammaystiran oo cusub oo casriya weeye horey baan aadayaa taasna waa aragtaan nin tanna waa mid tanla nooceeda oo jiibka waad aragtaan
iyadoo weli uu taagan yahay jaha wareerka hareeya markabka siday hubka culus oo ay qabteen ciidamada maamulka puntland ayaa dhanka kale xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk wuxuu ka dhawaajiyey arrin ay dadka soomaaliyeed aada ula yaabeen xildhibaan mursan khaliif oo ka tirsan waxa loogu yeero guddiga difaaca ee baarlamaanka federaalk waxa uu sheegay in hubkaasi la qabtay ay leeyihiin niman ganacsato ah oo si gaara ugu dhow madaxweyne xasan sheekh si la mid ah hubkii lagu qabtay magaalada cabudwaaq waa kan xildhibaan mursal oo arrimahaasi ka dhawaajinaya
runtii waa nasiib darro waxaan xusuusanaa sanad ka hor bishii julaay agost meelahaabay ahayd sanadkii hore in hub sharci darro lagu soo geliyey dhinaca etoobiya degmada cabuud waa ay shacab ku qabsadeen oo maleeshiya beeleed iyo shacab degaanka ah ay la wareegeen hubka dowladda inay soo gelisay dalka ayaa la sheegaya kadib dhowr jeer oo kalea hubab kala duwan in dowladdu soo gelisay iyadoo isticmaalaysa jidad aan sharciyaysnayn la sheegay tan weli way cusub tahay warkeedu ilaa afar iyo labaatanka saacoo ugu dambeeyey ayuu soo baxay Een, waxyaabaha suuqaan ka maqlayo ama xantaa anigu kama hadlayo waxaan ka hadlayaa waxa saxda ahee jira guddiga difaaca ee baarlamaanka federaalka soomaaliya oo ka tirsanaya weli baaritaan iyo ukuurgelid ayuu ku wadaa arrinka markaan hubsanno cidda hubkaa lahayd halka loo waday sa- sifada loo keenay iyo sababta loo keensaday intaba markaasaan wax ka leeyahay wallaahi warar badan baa la isla dhex marayaa hubka niman ganacsato oo madaxweynaha saaxiibadiiyo ku dhow baalahaabaa la leeyahay sida kii hore cabuud waaqoo kale qaar waxay leeyihiin madaxweynaha laftiisaa lahaayo ciida maleeshiya beeleed reerkiisa ayuu u keensaday inuu ku tababaro qaarba waxbay leeyihin laakiin warka dhabtaa markaan ogaanaan ka hadlayna haddii ilaahay
xildhibaanka ayaa hadalkiisa waxaa ku jiray inuusan marnaba war suuqeed soo gudbinaynin balse uu isagu ka tirsan yahay waxa loogu yeero guddiga difaaca ee baarlamaanka dowladda federaalka sidaasi awgeedana warka uu soo gudbinayo uu ku saabsan yahay mid ay si hordhaca ah ay u sameeyeen guddiga difaaca ee baarlamaanka dowladda federaalka sida hadalkiisa laga dheehanayay dhanka kale dowladda federaalka mar wax laga weydiiyey markabkan ayaa aada uga carootay wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalka axmed macalin fiqi ayaa xilli uu ku sugnaa howl uu shir ka socda waxaa su-aalahan weydiiyey qaar ka mid ah warbaahinta muqdisho balse axmed macalin fiqi ayaa si caadi ah uga jawaabay su-aalihii ay wariyaasha weydiinayeen ee ku saabsanaa mowduucyo kale balse markii ay wariyaashu weydiiyeen su-aal ku saabsanayd markabkii lagu qabtay gobolka bari indhaha ayuu ku gaduudiyey uuna kala tuuray goobtiina ayuu isaga cararay dareenkaaga maanta shirkan soomaalida muhiimadda u leeyahay waa fiican yahay shirku waa muhiim weyn buu leeyahay waana runtii een, shan maalmood maalinkii shanaad oo lasoo khatimayo weeye magaalada waaya hub ay leedahay dowladda soomaaliya usoo socday muqdishoa puntland ay qabatay arrintaas ka hor wasiir gaashaandhigaa
isku soo wada duubo markabkan ayaa ilaa iyo hadda waxaan jirin dowlad si rasmi ah u sheegatay marka laga soo tago calaamadaha muujinaya in turkidu ay leeyihiin ee ah in calankoodu ku xardhan yahay haddaba waxaynu su-aalo markabkas ku saabsan wax ka weydiinay siyaasi idriis xasan faarax oo ku sugan dalka dibaddiisa injineer marka hore kusoo dhawow idaacadda islaamiga alfurqaan intaas kadib waxaad xog inaga siisaa muxuu yahay markabka ay maamulka puntland sheegeen in ay gacanta ku dhigeen xaggeese ka yimid maxaase saarnaa آه، بسم الله الحمد لله رب العالمين آه، runtii een, waxaa isoo gaarayso in markab ee, meelo badan soo maray een, oo xeebaha puntland markuu yimid waqooyi bari een, kadibna meel istaagay cillad haysatay lama garanayo ee, muddo taagnaa kadibna xeebta kusoo dhowaaday ee, kadibna ciidamada ee, maamulka puntland ay qabsteen hubkaas waxaa oh, ee, markabkaas waxaa saarnaa baa la yidhi hub aad u fara badan oo baabuurta gaashaaman iyo baabuurta kale ee, qoryaha mataqaanaa boobayaasha culus la yidhaahdo iyo qoryaha boobayaasha fudud la yidhaahdo een, qoryaha lidka diyaaradaha een, marka hub aad u fara badan baabuur fara badan oo kuwa qoryaha la saaro soomaalida u taqaano cabdibilayaasha marka ee, baabuurtan gaashaaman ee xabaddu ayna karin ee, mataqaanaa ee, inta badan turkiga iyo iyo ay isticmaalaan ee, oo baabuurtan kafilan ah oo hubku saaran yahay ee, xabaduhuna ayna karin baabuurtaas aad u fara badan waxaa la ii sheegay in eh, baabuurta eh, waaweyn ay dhowr iyo toban yihiin eh, baabuurta culus oo miinadu ayna karin ay dhowr iyo toban yihiin baabuurta kale ee mataqaanaa beebeeyaasha la yidhaahdo eh, mataqaanaa iyaguna ay dhowr iyo labaatan yihiin baabuurta eh, lidka diyaaradaha ay dhowr iyo iyo hubkooduba ay dhowr iyo labaatan ayaguna yihiin eh, baabuur fara badan oo kuwa cabdibilayaasha la yidhaahdo soomaalidu u taqaano oo qoryaha dhishisayaaka iyo waxaas la saarana ah, boqol iyo laba boqol iyo konton iyo waxbay sheegahayeen marka runtii waa hub aad u fara badan waayo hubka la leeyahay eh, markabkaas waa- waa saaran yahay yaa lahaa xageese buu ka yimid markabka Eh, ta- taas war kama hayno laakiin baabuurta eh, gaashaaman eh, waxaa ku dhegan calanka turkiga eh, waxaana la dareemi karaa in ay uu maaragtay turkigu uu uu maaragtay ku lug leeyahay hadduu marka hubkaas u socday eh, arrinta keliya oo muhiimadda jirta oo aan rabnay inaan ummadda soomaaliyeed u- u bayaanina waxaa weeye hadduu hubkaas eh, sida la sheegay uu turkiga ka yimid eh, waxaa muuqato eh, soomaaliya inay gashay eh, weji cusub oo ku saabsan maxaa yeelay turkigu sida muuqato eh, soomaaliya eh, hadda waxaa markaan uu u soo jeestay soomaaliya burburkeeda iyo kala qaybinteeda eh, waxaana sida muuqato uu dareemay inaanu soomaaliya wada qabsan karin eh, xisbisuna ayna wada qabsan karin marka sida liibiya oo kaleeto ayuu rabaa inuu koox eh, maaragtay uu- uu uu- uu ku maaragtay uu uu taageero oo hubeeyo sida liibiya uu koox u taageero oo hubeeyo Een, eh, taasna waxay keenaysaa soomaaliya waxay u keenaysaa burbur hor leh dhibaato hor leh marka sida muuqato runtii markaas hadday arrintani sax tahay waxaa muuqanayso turkigu inuu noqonayo cadowga ugu weyn ee soomaaliya ay leedahay inuu yahay ayaan runtii aan caadna fuuli karin maxaa yeelay eh, shidaalka uu doonaya inuu badda ka qodo iyo kooxdan xasan sheikh oo uu rabo inuu hubeeyo waxaa muuqata marka inuu s- turkigu doortay inuu koox eh, hubeeyo islamar ahaantaasna danihiisa guracan uu soomaaliya eh, ka gaaro ama ka helo marka waana ayaadaro weyn oo runtii problemkii ama dhibaatadii soomaaliya haysatay oo awal horeba dowladaha dariska sida etoobiya iyo kenya iyo reer galbeedka dhibaatadii ay ku hayeen dhibaato la mid ah ayuu markaa turkiga la imaanaya muuqaalada qaar sidaan ka daawanaynay dad rayd ah ayaa soo duubayay hubka gaar ahaan qoryaha fudud ay dadka raydka ah soo duubayeen iyo gawaarida gaashaaman marka hubka haddii uu u gacan galo dadka shacabka ah eh, maxaa ka dhalan kara
dabcan de waxaa ka dhalan karo in nabadda cirka lagu shareero la isku lahayo ee, meesha dowlad kama jirto maamulka puntland oo lagu leeyahay waa maamul puntland waa maamul qabiileed waaye ma jiro soomaaliya meeluu maamul ka jiro ee, qabiil walbaba asaga iskii ah ciidamada puntland waa qabaa'ilo qabiil walbaba kooxdiisa iyo ciidankiisuu leeyahay iyo hubkiisa asagaa gatay asagaa keensaday ee, mushaar buu ku qaataa marka waxaa weeye waxaa imaanayso in la islaayo oo nabaddii soomaaliya cirka ku shareerto wax kasta hub kasta oo yimaado iska dhaaf hubkan waaweyn oo farada badane hal bastoolada hadday timaado eh, oo dad shibila gacantooda gasho dee waxaa dhacayo in muusley la samaysto in eh, macawisley eh, dowlado kale u shaqaynaya sida aan ka hadlayo lahaa Eh, d- hiiraan rag ka hadlaya wasiiro soo noqdaba waxay lahaayeen eh, dagaalkan ku jirno waxaa weeye etoobiyan derbi unaha marka waa rag waaweyn oo mas-uuliyiin ah waxay leeyihin etoobiyan derbi unaha marka eh, lama beensan doono ina kuwa kala tirahda eh, yuhuuddaan derbi u nahay imaaraad baan derbi u nahay qaar baa horey u yiri maraykankan mataqaanaa halkan ka difaacayna oo new york baan halkan ka difaacayna qaar- wa kuwa etoobiya qaal derbi u yihiin qaar kenyaati bay derbi u yihiin Ba- marka waxaasoo dhan waxaa weeye waxaa- waxaa- damiirkii soomaalida bad soomaali badan inuu dhintay oo baaba uu kusa sidaa darteed hubkani wuxuu keenayaa burbur hor leh iyo iyo iyo dhiig soomaaliyeed oo daato iyo dowlado mataq wada shaqeeyo si wadanka soomaaliya loo burburiyo aad baad u mahadsan Adaa- فخور بإسلامي waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa waraysyada ayaa dhegaystayaal isla marayna markan waxaad ku soo dhowaataan xalqada koob iyo tobanaad ee taxanaha haliyeeyada beder waxaa soo jeedinaya sheekh cabdul'ilaah والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
يوم هو الفرقان يذكره القرآن كان المراد قافلة وليس حربا كاملة وليس حربا كاملة وليس حربا كاملة فصارت المشورة في ساعة الخطورة والمسلمون احتشدوا بقلة توحدوا بقلة توحدوا بقلة توحدوا وهم ثلاثمائة زدهم ببعض ثلتي وكلهم شداد والفارس المقداد والفارس المقداد والفارس المقداد بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين هليجا كوبية نادي ما أنت عن كهاد لنا وحوي حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أسد الله سيد الشهداء كن يدي سوى أبو عمارة magaciisuna waa xamsa ibnu cabdilmutalib ibnu haashim asadullaahi wa rasuulih waana nabigeena adeerkiis oo adeerkii baa dhalay xagga kalena waxaa weeye walaalkii iyo waxaa wada nuujisay gabadhii la odhan jiray thuwayba mawlaatu abilah baa wada nuujisay walaalo waxa weye xagga nugmada isaga iyo nebigu sal l slam xamsa wuxuu dhashay baa la yidhahdaa nebiga laba san uu ka wan yahay baa la yidhahdaa xagga cumriga sida raajixaana wuxuu islaamay sanadkii lixaad ee maaragtay albacada markii nebiga lasoo saaray lix sana kadib inkastay qaar sheegaan sanadkii labaad inuu islaamay laakiin waxaa raajixa weeyaan sanadkii lixaad ee hijrada inuu islaamay siduu ibnu xajar sheegayo oo maaragtay kitaabkiisa alisaaba fi tamyiis saxaaba uu kusoo saaro marka ilaahay islaamka xamse ilahay islaamka uu korbu ugu qaaday waa ku sharfay muslimiintu iyagoo xoogaa dee waktigii lagu jiray siriya dacwa siriya lagu jiray markii isaga iyo cumar ayaamada isku dhaw islaameen waata ilaahay maaragtay ay la jahreen dacwadoodii oo maaragtay kacbada iyagoo sufuufa ay yimaadeen oo magaaladii ay ka naxday nin noocaasu xamse ahaa madiinu usoo haajiray oo raggii madiina usoo haajiray buu kamid ahaa rasuulkuna sal ll ly slam markuu madiina degay oo sal dhigtay ninkii u horreeyey u dhiibo sariyad soo dagaalanta wuxuu ahaa xamsa ibn cabdalib uu ahaa oo wuxuu u dhiibay rag tiradoodu dhan tahay soddon ay dhan tahay soddon nin oo dagaalyahanuu u dhiibay iyagoo raadinaya qaafiladii quraysh ee shaamka imanaysay laakiin labadii ciidan way isgefeen dagaal kama dhicin meeshaas xamsa markaa beder uu xaadir buu ahaa macrakadaasna raggii mubaarisiinta ahaa ee markay gaaladu yahayaa noo soo baxaya raligii nebigu saaray oo mubaarasada ama u saaray maaragtay buu ahaa kuma daahinba ninkii isu soo baxeen markiiba uu dilay raggii kale ee mubaarasada usoo baxayna waxbuu ka dilay isaguna qayb buu ka raggii kale ayuu maarag iyuu la dhamaystiray marka maalintii uxudna waxaa weeye maalintaana mubaaras uu galay oo nin la odhan jiray zabaac bin cabdilcuza alkhusaaci baa soo baxay oo yidhi yaa isoo baxaya xamsa u baxay markiiba oo markaas isagana ka takhallusay marka xamsa nin aan geesnimaas noocaasay ahayd maalintii uxudna wuxuu ku dagaalamayay laba seefood buu nebiga hortiisa ku dagaalamayay radia allahu canhu isagoo leh ana asadullah libaaxi ilahi baana isagoo leh markaa xamse nihaayadiisii iyo meesha ilahay maarad ku doortay inuu ku baxo macrakadii waxay ahayd uxud bay ahayd waxaa dilay ninkii la odhan jiray alwixshi oo markaa addoon ahaa oo gabadhii saxaabiyaddii la odhan jiray hinda bintu cutba oo mucaawina dhashay radia allahu canhu gabadhaasoo de markaa xaaskii abu sufyaan ahayd oo markaa mushrikiinta kamid ahayd yaa maalintii beder waxaa lagu dilay aabaheed iyo walaalkeed aabaheed cudba iyo walaalkeed sheebog oo laba raggii madaxweyntii quraash kamid halkaasa lagu dilay marka waxay ku nadartay ninkii addoonka waxay tiri haddaad xamse disho xor baa tahay marka nebigu aada buu uga ta'asuray aada bay u saamaysay inuu xamse ka baxo safka muslimiinta oo la dilo xataa nebigu waxaad ku garanaysaa aada inuu uga murugooday markuu soo islaamay ninkii xamse dilay oo ninkii wixshii la odhan jiray isagoo muslim oo nebigu u yimi oo madiino jooga nebigu wuxuu weydiiyey war ma wixshi baa tahay markuu yidhi haa xamse maadigaa dilay buu ku yidhi markaasuu yidhi amarku waa saaad u maqashay qad kaana alamru kamaa balaqak sidaad u maqashay haa waa jirta arrintu nebigu sal ly slam wuxuu ku yidhi ma awoodaa inaad wejigaa iga qaris aan ku arag xamsuu kusoo xusuusanaya markuu arko ninkan waa nin muslima sax oo laakiin nebiga waxaa qalbigiisa aada u saameysay dilkii xamsa u saameeyey marka wixshi baa arrinta ka sheekeeya wuxuu leeyahy marka nebigu u imi saasuu igu yidhi markii dambena waa ninkii ilaahay intuu islaamkiisa uu maaratay islaamka galay oo islaamkiisa u wanaagsanaaday waa ninkii dilay ninkii la odhan jiray musaylama alkadaab ragga dilay macrakatulyamaama xadiiqatulmowt meeshii la odhan jiray raggaasuu kamid ahaa marka wuxuu yidhahda odhan jiray wixshi wuxuu odhan jiray sayfteedan raggii muslimiinta khayr ugu badnaa nin kamidana waan ku dilay sharu nnaas dadkii sharka ugu badnaa oo muslimaana waan ku dilay buu odhan jiray isagoo markii dambe markii nebigu geeriyo kadib uu odhan jiray marka waxaa la xamsa waxaa weeyaan sida la weriyo markuu maarata shahiiday nebigu wuxuu ku tukaday toddobaatan gooruu ku tukaday markii hore isaguu ku tukaday marka dambena nin kastoo shahiida inta xamse laaga dhigo baa lagu tukanayay xamse ma aragtay marka toddobaatan goor ama koo iyo toddobaatan goor ayuu ku tukaday sida ay kusoo aroortay sunnaha kusoo aroortay nebigu wuxuu ku magacaabay oo laqabkiisa ka dhigay asadullah iyo sayidu shuhadaa labadaba nebiga u bixiyay sal ly slam maalinta muxudna bacdaladu geystay bilowgii hore intaan isan shahiidin dagaalka lagu dilila kafool fool maahayn ninkani waa u dhuuntay waa u kamiinay dhagaxbuu isugu beegay mar isagoo dagaalkii ku foogan raggii kale la dagaalamaya ayuu gaadood xirbadiisii ku dhuftay xudunta hoosteeda kaga dhuftay markaa xamse halkaasuu ilaahay maarata ku doortay oo ku baxay qisadii xamse markaa ku sugan duruus baa ku sugan midda u horeysa in allaha acaza alislaama birijaal ilaahay rag buu islaamka kor ugu qaaday oo aqwiya ah raggaana waxaa ka mid ah xamse ibn cabdilmualib baa kamid ah radia allahu canhu baa kamid ahaa waxaa kaloo kamid ah xamsa ilaahay wuxuu maaragtay ku karaameeyey shahaada inuu helay maalintii uxud lamana dilin dee wajhan liwajhi looma dilin waa la gaaday oo waa la gaaday oo ninkan waxshi wuu gaaday oo meel buu ugu dhuuntay isagoo raggii kale la dagaalamaya ayuu markaa eebadiisii ama xirbadiisii ku dhuftay markii dambena taasoo keentay inuu xamse nafta uu waayo ninkii ninka dilina marka dambe markuu islaamay aad buu uga murugoon jiray inuu xamse dilay aad buu uga murugoon jiray aad iyo aad buu ninkii wixshi la odhan jiray aad buu uga murugoon jiray arrintaa oo wuxuu ka murugoon jiray inuu asadullahi wa rasuuli inuu dilay laakiin wuxuu ku bedelkeedii ku dilay oo gaaladii kaga aargoostay inuu musaylamana wax ka dilay oo isaguna uu dilay taasuu maarata isku qancin jiray odhan jiray marankaygan waxaan ku dilay ninkii saxaabada raggii ugu khayr badnaa ka mid ah oo xamse ah iyo ninkii dadka ugu shar badnaa oo musaylima ibn alkadaab ah ninkii nebinimada sheegtay aad garanaysaan hada wsala allahu calaa nabiyina muxamadi wacala aalihi wa saxbihi ajmaciin وقبل خوض المعركة حرض جمعا أدركه ثم التقى الجمعان كفر مع الإيمان كفر مع الإيمان كفر مع الإيمان ملائك تنزلوا ومشركون زلزلوا ومشركون زلزلوا سعد زبير حمزة أبلوا بلاء العزة سعد زبير حمزة أبلوا بلاء العزة وسبسل الصحابة في وقفة مهابة فقتلوا سبعين وأسروا سبعين فقتلوا سبعين وأسروا سبعين بعون رب انتصروا بعون رب انتصروا على الذين كفروا على الذين كفروا بعون رب انتصروا بعون رب انتصروا على الذين كفروا على الذين كفروا بعون رب انتصروا
فخور بإسلامي waa hagaag markaana dhegaystayaal aynu aadno dhanka iyo gobolka shabeellaha hoose waa sidee xaalada degmada kurtun weeraray ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose horumar noocee ah ayaa ka jira sidee sareer kurtun weeraray ay u noqdeen bulsho isku tashada waxaa degmadaasi booqasho shaqa ku tagay wariyaheena mubaarak cumar warbixintan ayuuna inooga diyaariyey هيا بنا نعلو في عالم الإبداع وحديثنا يحلو ويشرف الأسماع هيا بنا نعلو في عالم الإبداع وحديثنا يحلو ويشرف الأسماع dhowaan waxaan xilli saddex saac subaxnimo ah ka dhaqaaqay xarunta warbaahinta islaamiga alfurqaan magaalada kunyibuur ee gobolka shabeellaha hoose safarkaygu waxaa u daaran inaan wax ka ogaado xaaladda nololeed ee ka jirta degmada kuntuaari oo ka mid ah degmooyinka ugu faca weyn ee ku yaalla gobolka shabeellaha hoose degmada kuntuari waxay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya u jirtaa boqol afartan kilomitir taas oo caasimadda kaga beegan dhinaca galbeed waxaana degmo ahaan loo aqoonsaday kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii oo xilligaasi dalka ka jirtay dowladdii maxamed siyaad barre magaalada ayaa waxay inta badan ku tiirsan tahay tacabka beeraha weli waysan ka marnayn dhaqashada xoolaha noocyadoo kala duwan
العزم كان شراع تحفيظ شعبتنا إنجازها إشعاع إنجازها إشعاع
degmadan waxaa hoos yimaada in ka badan afartan tuulo kuwaasoo dadka degan si maalinlaha ugu adeegta degmada degmada kuntuari waxa ay soohdimoole leedahay degmooyin kale ah degmada qoryooley degmada marka oo ka wada tirsan dhammaantooda gobolka shabeellaha hoose intaan ku wajahnaa degmada kuntuari waxaa indhihigu qabanayeen dhulbeereed ballaaran oo ay ku joogeen dalagyo kala duwan kuwaasoo ay ka mid yihiin geleyda sisinta digirta iyo dalagyo kale waxaan socdaba waxaan tegay degmada kuntuwaarey ugu horeyn markaan magaalada gudaha u galay waxaa indhahaygu qabanayaan dhismayaal casri ah oo muddooyinkii u dambeeyey magaalada laga hirgeliyey dhismayaashan ayaa isugu jira dukaaman iyo baqaaro waaweyn oo dhowaan la dhisay inta aan ku dhex socday gudaha magaalada waxaa si gaar ah ay soo jiitay dhismaha masjidka weyn ee jaamicilkabiir kaas oo dhowaan magaalada laga dhisay durbadib waxaa mikrofonka idaacadda islaamiga alfurqaan la dhex qaaday dadka degan magaalada anigoo mid mid u booqanayay suuqyada ku yaalla magaalada xilliga aan suuqa tegay ayaa waxaa la kowsaday maalin sabti ah oo inta badan suuqa magaalada la isugu yimaado suuqan ayaa maalinka sabtida waxaa isugu yimaada dadyo kala duwan kuwaasoo intooda badan ka yimaada degmooyin kale uu ka kooban yahay gobolka shabeellaha hoose ugu horeen waxaan tegay suuq lagu iibiyo xoolaha nool sida ariga idaha iyo lo'da mid ka mid a dalaalayda suuq ayaan ka waraystay xaaladda suuqa iyo qiimaha la kalsiista xoolaha
bismillahi raxmaan raxiim anigoo mawlid ibraahim barrow lay dhaho ee suuqa xoolaha aan ilaahay waa kuna dalaal aan ka ahay bal ka waran suuqa een xoolaha degma kuntuwaari war inaga sii maasha allah xoolaha degma suuqa kuntuwaari ee degmada maasha allah xoolaha ganacsiga xaggiisa xagga qudaarta xag ilaahay waa kuu reeya dhan walba ay noqoto caadi waa u kala socotaa waa gartay dadka ganacsanaya xaggee ka yimaadaan dadka ganacsanaya degmooyinka ilaa buulo ilaa ilaa qoryooley ilaa ilaa xamar afgooya meel bay ka kala imaadaan waa gartay ariga intee laga keenaa ariga ilaa ilaa deemaay iyo ilaa salaxow ilaa ilaa iyo jabaay ila meel baa laga keenaa Haya, xoolaha suuqan lagu iibiyey maxaa ka mid ah xoolaha suuqan laga iibiya ari iyo ilaa waa ku- ari ari u badan ari lo'na waa lagu iibiyaa geelna marmar buu noo imaada laakiin ari baa u badan haye maxaad inuu sheegi kartaa een marxaladihii kala duwanaa ee uu suuqan soo maray marxaladihii kala duunaay iyo hadda hadda aad iyo aad loo fiiriyo maasha allah hadda aad aad suuqa u dhisan yahay maasha allah nagu
أثر بهم تراني عليك في المقياس ابعث لنا الأمال يا sidoo kale waxaan tegey suuq lagu iibiyo badarka ama dalagga dalka sida galayda sisinta digirta iyo looska halkaasna waxaa ku sugnaaday diyo kala duwan oo ka kala yimaada tuulooyinka u dhow magaalada xasan cabdi xasan waa dalaalayda iibisa dalagyada ka soo go'a dalkeenna waxaan ka waraystay galayda qiimaha la gadiyo halkay u iibgeeyaan marka hore kusoo dhowo warbaahinta islaamiga alfurqaan adoo magacaa ku bilaabay bismillaahi raxmaan raxiim Eh, wa- magacayga waa xasan cabdi xasan nin dalaala baan ahay waxaan joogaa dee suuqan oo gelleyda badarka sisanta gelleyda ayaan dalaal ka nahay maasha allah ganacsato baa noo imaataa waa gadnaa marba qiimaheeda sii waaye mar waa hogaa qiimo korar waaye mar qiimaheeda waa iska hooseeyaa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin saasaan wax ku gadnaa galayda een loorkii maqaal siistaa kiilaadaan wax ku gadnaa kiilaadkii marna waa waxay ahayd toban kun marna waxay ahayd sagaal kun hadda maantadan aan joogno waxaa la gadaa siddeed kun geleyda cad geleydaan oo bakaartaana marna toddoba kun marna lix kun iyo shan boqol النجاح مشاعلا وضياء وبدت كغيم بالعطاء تجمعت قطراته غيثا هطولا
suuqa badarka kadib waxaan u ruqaansaday dhanka iyo kawaanka hilibka kawaankan xilliga aan tegayey waxaa ku sugnaa qaar ka mid ah kawaanlayda hilibka ku gada halkan waxaan wax ka weydiiyey qiimaha hilibka ay gadanayo inta naf ay maalinkii kawaanka saaraan
bismillaahi raxmaan raxiim kawaanlaydii kurtuwaarey waaye magaagay usmaan iyo mansheega liidhahee hilibka gooriyaana kiilidii may gadaane boqol soddon iyo lix kunga gadaana ruwa iyo may gadaane ruwa iyo may gadaane soddon iyo afar kun shilin nuskiilaha lixdan iyo siyeed kunga gadaana alxamdulilah iyo halkani sidaas kabiilidaana waleeyada madashee ka shaqaysadoon alxamdulilah qashqashaad ma qabna shoobar ma qabna nabadgeli taam ee qabna iwalaay una goorisana iwalaay una sheendhanaba nabadgelya ka gadadaana waleeyada hoos roogna hiliba gooryan lamaneefa gooryan sidaneefa gooryan niingadamayan si sharaflee ka gadadaana waa gartay maalinkii ciis ahaan meeqaneef waa qashan maalintii saddex neef afar neef laba neef siba sidii anhaloqan gooriye waa gartay sidee u gataan bulshada bulshada beel waay muhun bulshada walgadashadiiya muhun beel ingadadaayan alxamdulilah beel ingadadaayan waldhibee maqabna bulshada beel waay hilibka socode gadame waa gartay ariga een halkay ka soo gadataan irinka may ka gadadaane magaalada degmada kurtuwaarey haddii un irinku waaynana afgoojiida degmada oo afgoojiida tuulada noo higda
العليا واحذر من التزويد إن شئت أن تحيا markan dadka xirfadlayaasha ee ku shaqaysta farsamada gacanta ayaan ku booqday goobahooda ay ku shaqaystaan xirfadlaydan aan booqday ayaa isugu jirta kabatooryaasha iyo fuundiyada dhisa guryaha dhammaantoodan waxaan ka waraystay xirfadoodii caqabadaha ay kala kulmaan iminka waxaa la kulannay dadka fundiyaasha islamarkaana dhisa guryaha ee degmada kuntuwaarey soo dhowo marka hore adaa magacaa ku bilaabaya deerow abuukar siimbaw deerow halkee joognaa degmada kuntuwaaree roogna ka gaar ahaan halkee joogna hadeertaan xagada had waxaa roogna melunku shaqeedoyn shaqadayno hoogn shaqadayno haye bal ka waran maxaad gacmaha kula jirtaa shaqo aa gacanta kala jira dhis eh waa gartay dhista maxay tahay dhis waa waaye guri waaye baqaaru waaye aag shaqaysoon hadda waa gartay si guud xirfadan garmad bilowda xirfadda oo dhismaha xirfadan waxaa ka shaqeeyo tumani shan sano gargaan miin soo bane nin dhalinyar ayaa tahay dadka kula midka ay maanta dhalinyarada soomaaliyeed bada ay kula elayaan iyagoo ku andacoonaya in wadankii ay shaqo ka waayeen hadalkooda maxaad ku beeninaysaa dadka iyaga beena sheegan ani wuluga shaqma wayne kasoyday صباحا شقيسد واقد يفد الحمد لله نودا قواني دب ما قو والله تدكي تهريب كون بوهيان ولا ليالو روغا ور كوي روغ تهريب بس كدافا ور وطن كين انتشدا ور وطن كين كانت كقبصدا ور من يوم روغ تانا ولا ليالو سودو ادو ما عاكو بلابي بديو مدي مكويلي اري انا halkee joognaa degmada kurtuwaare roogna gaar ahaan xaafadda horseed mayba shaqadayay ana farsamadan birta farsamada gacanta lankasaw
waa gartay farsamada gacanta gormad bilowda waa muddo oona tow ada lix san ayaa ka shaqeeyahay waa gartay shaqadu maxay tahay marka farsamada farsamadan may waa yeembiyaha tume masaaro tume bilaabiyaha tume ad farsamadii gacanta tiinku muhiimahaytii harbahay qiimadii shan doolara gadaday geega noololanku noolo horta noololoo alxamdulilah ilaahay ii barakahayaa
maxaad kala kulantay caqabad ah wallaahina hadda humaanmaka aragne noololay rasmoay ulaadaya kabiiladahay aradaya kabiiladahay geega noololan haddana ka noola nankii beledku unka taajirsan ama koo biil badanya midlihii hadhow adoo magaaga ka bilaabo magaagay alow uude yaa la dhahee degmada doomburaala yaa deganya inta koyti degmada doomburaala doomburaala kuluwaaytay doomburaala kasoo lugaay had intee roogta had magaalka kurtunwaariya rooga ma inkoyti degmada kurtunwaari degmada kurtunwaari ma inkoyaynan farsamo ohoo kobo talaawa ahaa sodow shaqadu ma bilawtay shaqada ama dheera bilaabay
أثر بهم تراني عليك في المقياس ابعث لنا الأمال يا inta aan ku dhex socday magaalada kuntuwaari waxaan tegay madaraso lagu magacaabay zaynul caabidiin oo ka mid ah madaarista ka furan magaalada madarasadan waa ay ka duwan tahay madaarista kale ee ku yaala magaalada waxayna gaar u tahay islamarkaana loo furay ilmaha agoonta ay waalidiintoodu dhinteen madarasada dhismaheeda waxaa iska kaashaday maamulka degmadii dad muxsiniin oo ka mid ah ganacsatada degmadan maxamed askar jaamac waxuu ka mid yahay ganacsatada magaalada misne waxuu xubin ka yahay dadka dhisay madarasada zaynul caabidiin oo loogu talagalay carruurta agoonta ah waxaan ka warraysay dhismaha madarasada iyo marxaladii kala duwanaa ay soo martay madarasada maxamed ayaa baaq dheer u jeediyey dadka ganacsatadaha kuna wilaayaadka isagoon ugu baaqay inay ka warqabaan ilmaha agoonta ay waalidiintoodu dhinteen soo dhowow marka hore adoo magaca ku bilaabay dhowahay magacayga waxaa weeye maxamed askar jaamac waxaan ka mid ahay ganacsada degmada kuntuwaari iyo odayaashaan ka mid ahay haddaad tihiin ganacsatada degmada kuntuwaari istixqaan aad samayseen waxaad dhisteen madaraso loogu talagalay dadka agoonta ah bal ka warran madarasadaanu maxay ahayd madrasadan waxaa la dhahaa magaceeda seyno cabidiin waa garan kartaa ninka loogu macdaray nin agoon aad iyo aad u qoodi u ahaa degmada kuntuwaari markay fiirisay dadka danyarta ee agoonta ee degan waxaa la yidhi dadkan ilaah baa naga weydiinaya saasay dadka ganacsada degmada kuntuwaarey iyo odayaashii muxsiniinta qaar ka mid oo beeraleyda ka mid ah ay isku garabsadeen waxaa lagu dhisay booskii oo dad walaaloo deegaanka ay bixiyeen layahay heer xasan ibraahim ayaa booska waqfay afriyaad kaloo ka mid a ganacsatada iyo beeraleyda degmada kuntuwaarina waxay dhiseen dhismihii kabacdi haddii guriga haddii la helay macallin baa la raadiyey macallinkiina waxaa kafaalo qaaday afriyaad ka mid ah ganacsatada degmada kuntuwaarey ayaa balan qaaday inay mushaarkooda bixiyaan wax kalena maahane waa in ilaahay subxaan qadirka aakhiro janna lagu helo ilaahay subxaan qadirka lagu weydiiyo dadka agoonta ilmahana ay shareecada islaamka iyo qur-aanka taxfiidkiisa ay ku bartaan hadafkan u dhisnay hadda inta keliya maaha waxaa ka mid ah haddii ilaah yidhahdo insha allahu tacala carruurtaasi iidahooda in la kafaalo qaado qoysaskooda sidoo kale bilaha rabadaan oo kale in wax la siiyo oo la afuriyo waa isku dashi bulsho ayaa ka dhacday degmada kuntuwaarey agoontiiyadii ayaa la iskugu tashtay bal hadda uniformka dadka ayaa bixinaya oo dadka muxsiniinta ah waxaa kaloo aan hadda ku baaqayaa degmooyinka walaayooyinka ka taliyso dhammaantood in laga hergeliyo agoonta hoos loo fiiriyo qaab ay ku daydaan dugsigan saynu caabudiin ee ka furan degmada kuntuwaar walaayada degmada kuntuwaar ka furan sidoo kale waxaa madrasada kula kulmay macalinka dhiga madrasada zaynulcaabidiin oo lagu magacaabo macalin axmed xasan waxaan wax ka weydiiyey duruus lagu barto madrasada iyo xilliga la furay jasaaka allaahu khayran waan dhowaa walaalka magacayga waa macalin axmed xasan Ee, haddaan ka warbixiyo oo isku dayo maaragtay madarasadan madrasatu zaynulcaabidiin waa horta waa madraso loo dhisay maaragtayo ay taamta in wax lagu baro hore aan usii galay madrasada taariikhda la furay waa saddexda bisha laba iyo tobanaad kun afar boqol afartan iyo lixda hijriyada baniin iyo banaadba maaragtayo gabdho iyo wiilalba madrasadana haddaba zaynulcaabidiin waxa lagu dhigana maaragtayo lagu daraaseyn rabaan insha allahu tacaala waxaa ugu horeeya mawaadda lagu qaadanayo kuwa sharciga iyagoo iskugu jira nadmi iyo maaragtayo nadman wa nahran maadada tajwiidka oo qeybka culuumul qur-aan iyo maadada zuhdiga iyo maadada tafsiirka iyo maadada loo yaqaano asiiratu nabawiya iyo alkitaabatu walqiraa'a iyo maadada xadiidka iyo caqiidada iyo mawaad kale maaragtayo maxay aheeto oo qeyb ka ah sidoo kale waxaa mikrofonka la dhex qaaday qaar ka mid ah ardayda agoonta ay dhigtaa dugsigan kuwaasoo markaan u tegay wejiyadoo laga dheehinaya farxad iyo reerayn waxayna ka warbixiyeen waxa lagu baro madrasada zaynulcaabidiin مريم الشيخ محمد بعلم maryama halkee joognaa مدرسة زين العابدين ka waran madrasada zaynulcaabidiin maxaa lagu bartaa قرآن توجيد madrasadii yaa idin furay قدي قناعسة دادك أوامن adoo agoo maa tahay ها wax lacagam laga qaadaa مايا waxbarashadan meel sare ayay gaarsan tahay maxaa rajaynaysaa mustaqbalka inaa wax bartaa rajaynaa iyo macalinkan iyo dadka waxna soo barin ilaah u barakee ليلا وضياء وبدت كغيم بالعطاء تجمعت قطراته غيثا هطولا ugu dambayntii fagaaro ku yaala degmada kontuwaari ayaa waxaa la soo dhabay muqaadaraad kala duwan iyo mooto nuuca labalugaaleyda ah taas oo lagu soo qabtay maandooriyo tiro badan muqaadaraadkan ayaa waxaa gacanta ku soo dhigay ciidanka xisbada ee degmada kontuwaari ee u taagan reebidda munkarka iyo faridda macruufka fagaaraha lagu gubayey muqaadaraadkan iyo waxyaabaha dhacay ayaa waxaa soo xaadiray culimo salaadiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada sheekh maxamed jamaal oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa fagaaraha ka jeediyey kelimad daardaarnaya dhibaatada uu leeyahay maandooriyaha allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahadsan ikhwaani fillah waad u jeeddaan halkan waxa yaallo waa wax loogu talagalay qofka muslimka caqligiisa in lagu dooriyo allahan ka baqni subxaanahu wa tacaala walaalayaal wallaahi darogadatan nafteen uma fiicna reerkeen uma fiicna maalkeen uma fiicna diinteen uma fiicna meel ay ku fiicantee balkeena markaa wey kolka ilaahay aan ka baqni subxaanahu wa tacaala waxaani owlaaddeenna reerkeena uma fiicna walaalayaal waad ogtihiin shilinka aan ku soo gedayno xaasaaskeena u baahan sidoo kale suldaan nuur oo xaaj isaaq suldaanka mirifle ayaa isna markiis lagu soo dhoweeyey mikrofonka suldaanka ayaa bulshada ugu baaqay inay iska dhaafaan maandooriyaha isagoon si gaar howlda daarmay waalidiinta
goobjoog oo markhaati wali ku ena geeka insha allahu tacaala yooma sabti at degmada kurtuwaarey daraagis fara badan oo nooc walba leh xashiish leh jaad leh sakareed noocyo badan leh shaambooyin iyo nanac iyo bacyaal iyo balbadanoo taariikh ahaan ama dhiid ahaan dhiyang leh sharbooyin leh caano leh intaas ya goobjoog ena geeka degmada kurtuwaarey laku gubow eni geeka fariinga siin dire haan isin atiinu haddii intu rowdanaa siin hadale haan maqun wali lahaa daraagiskii geeka wal gubi war kasta mamnuucaad haay oo sinadka horan idin sheegi hortaana lagu gubahay walina faday lankasta waalid inti roogo unujay gobsada wal in sheega lankasta dhalinyara inti roogo naftiis wal in sheego saaxiiba ka yidhaati nafta nafta wal in sheega
هيا بنا نعلو في عالم الإبداع وحديثنا يحلو ويشنف الأسماء
degmada kuntuwaari ee gobolka shabeellaha hoose aan ka mid ah degmooyinka ugu horumarsan gobolkan waxayna ka mid tahay tobannaan degmo ay gacanta ku hayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale waxay ka mid tahay degmooyinka nasiibku u yeeshay in dadkeedu ay ku noolaadaan nicawa shareecada islaamka
بالعلم أبحرنا والعزم كان شرا تحفيظ شعبتنا إنجازها إشعاع إنجازها إشعاع فخور بإسلامه
waa hagaag qeybaha dambe ee barnaamijka dhu wax waraysiyeed ayaan dhegeystayaal kusii dhownahay markan waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa soo jeedinaya maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay haatanna ku soo dhowaada wararka caalamka in ka badan labaatan ruux ayaa ku dhaawacmay weerar gaarijiirsiin ah oo ka dhacay waddanka maraykanka warbaahinada waddanka maraykanka ayaa ku warramaya in ruux uu baabuur jiirsiiyey dad badan oo ku sugnaa bannaan goob lagu caweeyo oo ku taalo magaalada los angeles ee dhacda gobolka california halkaas oo ay ku dhaawacmeen dadyo fara badan waaxda debdemiska ee magaalada ayaa bayaan ay soo saareen waxay ku sheegeen in tiro ka badan labaatan qof ay ku dhaawacmeen weerarkan gaarijiirsinta ah kuwaasoo qaar ka mid ah ay xaaladooda liidato dhankeeda shabakada a b c news ee ka soo baxda waddanka maraykanka oo soo xiganaysa booliiska magaalada los angeles ayaa sheegtay in baaritaankii ugu horreeyey ay muujinayaan in darawalka uu miirbeelay islamarkaana uu gaariga taraarsiiyey dad badan oo ku sugnaa bannaanka goob lagu caweeyo inkastoo ay booliiska dalkaasi sheegeen inay wadaan baaritaano ku saabsan sababta rasmiga ah ee ka dambeysay weerarkan sidoo kale maamulka maraykanka ayaa maanta shaaca ka qaaday in saddex qof ay ku dhinteen shil ka dhacay xarun lagu tababaro booliiska maraykanka oo ku taala magaalada los angeles iyadoona ay wax faahfaahin ah ka bixin nooca shilkaas balse qaar ka mid ah warbaahinada dalkaas ayaa ku warramay in qarax xooggan laga maqlay xaruntaas waxaa loogu yeero ilaaliyaha guud ee maraykanka haweeneeda lagu magacaabo bam bondi ayaa barteeda x ee horey loo aqooni jiray twitterka kusoo qortay qoraal ahaa waxay u muuqataa in dhacdo argagax leh ay ka dhacday goob tababar taasoo ay ku dhinteen ugu yaraan saddex qof waxayna xustay in baarayaasha ay gaareen goobta ayna ka shaqayn doonaan sidii ay xog dheeraad ah ugu heli lahaayeen waddamada reer galbeedka waxaa marar badan laga soo calaamadeeyey weerare keligii duul ah kuwaasoo ay qaarkood fuliyeen dhallinyaro muslimiin ah oo ka dhiidhinaya gaboodfallada dowladdaasi ka wado waddamada muslimiinta dhanka kale waa isla maraykankee qarax xooggan oo ka dhacay dalkaasi ayaa waxaa ku dhintay saddex sarkaal oo muhiim u ahaa maraykanka sida ay ku soo warramayso warbaahinta ka soo baxda dalka maraykanka saddex sarkaal ayaa ku dhintay qarax ka dhacay xarun ku taalo magaalada washington ee dalkaasi maraykanka qaraxan ayaa dhacay abaare siddeeddii fiidnimo ee habeenkii xalay waxaana uu ka dhacay xarunta afaafka goob ka agdhow saldhig ay leeyihiin ciidamada maraykanka sababta saxda ah ee ka dambeysa qaraxan iyo cidda fulisay ilaa iyo hadda lama oga waxaana socda baaritaan dadka qaar ayaana uga shakiyey in qaraxaasi fuliyeen dad naftood horiyaal ah oo ka soo horjeeda gumaadka ay yuhuudda iyo maraykanka ka wadaan khaza saddexdan sarkaal ee lagu dilay qaraxan ayaa ahaa khubaro horjoogayaal ah iyo rugcadaayaal ka tirsan waaxda mid walibana wuxuu shaqaynayay inta u dhexaysa sagaal iyo toban ilaa soddon iyo saddex sano ugu dambayntii xukuumadda cusub ee dalka suuriya ayaa ciidamo cusub geysay koonfurta dalkaas wararka ka imaanaya dalka suuriya ayaa ku warramaya in xukuumadda dimashik ay ku dhawaaqday in ay geyn doonto ciidamo cusub si ay u hakiyaan isku dhacyada ee dadka badan ku dhinteen ee u dhexeeya dadka dega koonfurta dalka suuriya iyo dagaalyahanada kooxda durusta ah xafiiska loogu arrimiya dalka suuriya ayaa ku booriyey dhammaan dhinacyada inay isxakameeyaan iyadoo ay jiraan warar sheegaya in dagaal uu ka soo cusboonaaday meel u dhow magaalada suweyda walow la qaboojiyey xiisaddii warar soo baxay gelinkii hore ee maanta ilaa gelinkii dambe ayaa tilmaamaya in lagu dhawaaqay heshiis xabad joojineed oo xakameynaya weeraradii gardarada ahaa ee ay yuhuudda ka waday gudaha magaalooyin dhaca suuriya oo ay caasimadda ku jirto wararkii caalamkana waa naga intaa
waa hagaag maxamed cali cumar caananuug oo ah xildhibaan ka tirsan xukuumadda filla soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka sida xasan sheikh iyo xamsi cabdi barre ay ku shaqeeyaan dhaqan munaafiqnimo wuxuu kaluu sheegay in baarlamaanka uu yahay mid curiyaan ah isagoona tilmaamay in guddoonkiisu uu laaluush ka qaato madaxweynaha dowladda federaalka
xasan marka xamse niman waana qaatay maaha weli waxay u ooman yihiin dhiig inay daadiyaan dhiig islaameed inay sidaas u jaqaan ay aaminsan yihiin waa koox waxaan dhihi karaa waxay u shaqaynayaan dhaqan maafiyanimay ku shaqaynayaan xilliyada qaar markaad fiirisid habdhaqankooda anigu sidayda aragtidayda horeyna oo u sheegay haddana waa sheegaya maalintii shirka uu ku baaqay madaxweyne xasan ayaan soo qoray madaxweyne xasan waqtiguu gadanayaahe wax heshiis uu diyaar u yahay ma jiro sideed biloodaa u harsan maalintii ugu horreysay oo shirka odayaasha uu iskugu yeeray waxaan u malaynayaa saddexda julaay inay aheedaan malaynayaa ayuu wuxuu sameeyey baydhabana garaasha waxaa la iskugu geeyey tiam laleeyaha waa odaynayaanoo madaxweynihii stateku dhex taagan yahay dhulse mareebno garaasha waxaa la iskugu geeyey tiim waa codaynaan laleeyahay madaxweynihii ee galmudug oo dhex taagay waa lagu soo aadiyey waktigii shirka iyo wuxuu kusoo aadiyey ma garanaysa ii sheeg iyo waxyaabahaas uu sameynaya macnaha shaqadeydii waa wataa way aniga ma fahmaysaa waxa kan oo odagaan uu ka shaqaynaya oo dadkan jeegada laga soo qabanaya ee maalin kastaba laleeyahay iyagoo kaale odaya laleeyahay la toogta laleeyahay ee la dilaya ha waa saxan tahay waa waa gabnay oo wax shaqoon hayna ma jirto oo baarlamaanka waa iska baralays waaye waa curyaam waxa curyaamiyeyna waa guddoonka guddoonkii iyo ma garanaysaa xukuumaddii iyo ma garanaysaa kulli waxay iska noqdeen xogayaal u shaqeeya madaxweynaha xasan sheekh waxaa diiday haddee waaba aniga kuu sheegay oo baarlamaankii waa la baaba'shay baarlamaanka runta shaqadiisa waa gabay xukuumadda hadda joogta ee xamsi uu hogaaminaya qaladaadka ugu weynaa ee gashay ama xukuumaddii ugu tabarta xumayd ayaan horta ku tilmaami karnaa marka xukuumaddaana waa xukuumaddii ugu tayada xumayd oo waddanka soo marta baarlamaankaana waa baarlamaanka ugu kuwaalatiga xumaa oo ebed soo mara golaha waay guddoonkiya waxay iska noqdeen kuwa muufaysta oo aanan ka shaqaynin mataqaana isheg dantii baarlamaanka iyo dantii heybadda xildhibaanadu ay lahaayeen kama shaqeeyaan waxay ka shaqaynayaan inay meesha ilmo ka korsadaan oo xasan laga qaraabto xagga laga soo qaraabto meelaha ay gacma gacmaystaan mana dhergaayaan wixii mataqaana saddex sane waxay ku jiraan qaraab iyo xagga gacmayso iyo xagga wax igu may fahmaysaa
ارتويت أنا الضامي هداني
waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada kan mid lamida intaan dib ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
وذقت الرضا وزالت عن القلب آلام